dhismaha dekadda hobyo waa dareen dadka reer galmudug ay muddo ku taamayeen ha yeeshee mas-uuliyiin ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug oo maalmahan marti ku ahaa degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa soo bandhigay suurtagalnimada dhismaha dekadda hobyo oo hadda si macmal ah ay mararka qaar wax kagala soo degaan ganacsato kasoo jeeda deegaanada galmudug wasiirka wasaaradda dekadaha dowlad goboleedka galmudug saabir nuur shuuriye ayaa sharaxay hanaanka dhismaha dekadda hobyo hadda waa in aan dekadda hobyo ku dhisanno iskutashi maalgelin waxaan ugu talagalnay oo dowladda madaxweynuhu nagu hogaaminayo ay tahay runtii isla qaadanay in maalgashi ganacsatada reer galmudug ay maalgashadaan dekeddan hobyo ganacsatada reer galmudug si horudhaca ayaa run ahaantii dadka reer galmudug aan u wada hadalnay ganacsatada reer galmudug waxaanan isku waafaqnay inay diyaar u yihiin inay maalgasho doonaan oo waxa aan meeshaan ku sheegaynaa waxa aan sheegaynaa wax hadda kadib la raadinaya maahane waa wax intaanan daafurkaan samaynin laysku soo waafaqay oo loo diyaar garoobay oo ay aqbalayn ay dhisaayaan waxa noo dhiman waa technicalitigii inaan maaragta dhammaystirno iyo wixii ay u baahdeen oo markaas ah shuruucda waxaan u diyaarinnay runtii hannaan sharci ee maarayn karaa maalgashiga iyo damaanad maalgelin waxaanan mar kale iyo mar kale idinkugu celinayaa bishaaraynta iyo haddii ilaahay idmo hobyo inay dhismi doonto si dhaqsaana u dhismi doonto insha allahu tacaala
brofesor cabdulqaadir maxamed shirwac oo ka mid ah aqoon-yahanada deegaanada galmudug ayaa sheegay in qayb ka mida lacagta ku baxaysa dhismaha dekadda hobyo ay ballan qaadayaan waxaan waa inaan hore u galo oo aan wasiir saabir la wadaago oon caawaba ka bilowno waxaan u baahannahay sagaal kun oo qof koob iyo tobanka ama beelaha galmudug sagaal kun oo qof waa qaybsanta oo min toban kuna waa sagaashan melyan fayska hore inaan sagaashan kaa melyan lagu bilaabo caawa la qaybsado olaaan guddoomiyaha u ahay golaha habargide kontan milyan baa qaadaya laakiin annaga ka aan mas-uuliyadda u ahay baan waa inaad sheegto afartanka milyan oo kale tartankii bay gelaysa
ugaas cabdulaahi ugaas xaashi faracadde ayaa sheegay in dhismaha dekadda hobyo ay isu taageen dadka reer galmudug
reer galmudug ayaa isu taagay waa dhisayeen reer galmudug intii kaleo haatan ku darseena maaragtay inay maaragtay maalgashi ay ku darsadaanna diyaaray u yihiinoo qofu diidaba ma jirto reer galmudugaa dhisaa markaan leeyahay reer galmudugaa iskale ma aha ummadda muslimiintaa loo dhisaa laakiin reer galmudug waxay isu taageen inay dhisaan ku soo dhowaada madaxweyneyaa isu taagay annaguna waa isu taagnay waa diyaaraa loo yahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay sida ugu fudud oo u dhiso
mahad cabdalle cawad guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in degmada hobyo ay fursado badan ka jiraan loona baahan yahay in laga faa'iidaysto waxa weeye waxaa dhab ah in ay meeshani taallo fursad aada iyo aada qaalin u ah fursaddaas haddii la doonayo oo ay ikhlaas uu jiro oo daacadnima jirto waxa weeyaan himladeeda waa la gaari karaa guushadeena waa la gaari karaa ballan qaadaynaa hawsha uu wasiir saabir noo soo jeediyey inaan haddaan nahay waxa weeye golaha shacabka aanu si hagar la'aan ah oo daacad ah oo ilaahay nagu og yahay aanu ugala shaqayn doonno inuusan ku guuldarraysan ama ku ceeboobin hawshanuu dhabanka saar
degmooyinka hobyo iyo xaradheere ayaa masaafo ahaan isu jira boqol iyo labaatan kilomitir waxaana degmada xaradheere gacanta ku haya kooxda al-shabaab ha yeeshee al-shabaab ayaa intaa kaga sokeeya hobyo waxa ayna maamulaan deegaanka ceelhuur oo qiyaas ahaan konton kilomitir u jira hobyo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi ayaa kulanka looga hadlaya dhismaha dekadda hobyo ka ballan qaaday in al-shabaab ay deegaanada ay haatan ku sugan yihiin ka xoraynayaan ka hor inta aan la bilaabin dhismaha dekadda hobyo meeshaan dekeddan waxaan ballan qaadaynaa insha allah in dekeddan lama dhisi karo iyadoo al-shabaab ay u jiraan lixdan kilomitir ama xardheere ay joogaan ama galhareer ay joogaan ama ceebo iyadana insha allah waxaan rajaynaynaa waqti aan qabeyn in kooxaha sargagixisada ee dadka dhibay ee soomaaliya oo dhan dhibka ku haya soomaaliya dowladnimadeeda oo dhan iyo ciidamada jooga iyo faragelinta lagu hayo siyaasaadkeeda waxaa sabab u ah kooxaa saraakiixsada marka wayna dhibeen dalkii oo dhan way dhibeen ummaddiina waa dhibeen ganacsigii waa dhibeen xorriya diintii iyo masaajiddii wax ka nabadgelayo male marka iyadana waxaan rajaynaynaa in intaan la bilaabin mashruuca ugu yaraan carab beere in al-shabaab laga qabto oo halkaas ay noqoto waardiyaha laga laga waardiyeynayo hubyo inay xardheero noqoto cardheera hadday ka kacaanna deegaamada kaloo dhanna sidaasoo kalea lagu soconaya maahan wax laga hayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in muddo lagu taamayay dhismaha dekadda hobyo hase ahaatee helitaanka dekad ay yeelato degmada hobyo ay tahay mid ay ka wada faa'iidayaan dadka soomaaliyeed iyo dadka ku nool dalka itoobiya sidoo kale maamuladii kala dambeeyey ee soo maray galmudug ay ku taamayeen weli laguma gumaysan hobyo ama dekadda hobyo waa meesha ugu dhow dowladaha dariskaan nahay sida dalka aan dariska nahay ee etoobiya oo ilaa iyo boqol iyo labaatan milyan ku nooshahay ganacsi iyo xiriirna aan leenahay waa meesha ugu dhow ee aan ku kala faa'iidin karno ku kala faa'iidaysan karno waddanka aan dariska nahay waxay caawa cad halkan ka caddaatay dekedda reer galmudug hobya ka rabaan inay tahay deked u adeegi karta gobolka shaqada bilowga dekedda waxaa la bilaabayaa sida noo qorshaysan haddii allaha awoodila ogolaado sanadka cusub intuusan dhalan haddii laa yidhaah inkastoo hobyo ay haatan ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii colaadaha iyo burcadbadeedda ee ragaadiyey haddana waxaa furdo macmal ah oo ku taalla wax kala soo dega ganacsato kadib markii qaybaha bulshada ay isu taageen dhismaha waddo isku xirta gaalkacyo iyo hobyo oo ahayd mid burbursan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a hobyo